deeqdan iska jaartii raashinka noocyadii shilgi disena sida bariis sonkor saliid iyo joodaryaal i dharlanka talgali bukaanada meelisay ka jaran iyo agab kale yariba ururka gebdho ee hiil bilcang iyo deersiena isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo meelase iyo ka jaran bukaano shilgidisan oo dhimirka kajirin reg iyo bilaang iska jarana xildhibaanad aamine abdixafiid oo kamid ah golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya weliba ayaa kumid ahtay mas-uuliyiintii booqida isbitaalka dhimirka ee islamarkaana deersiyena deeqdan raashinka eh iyo agabka kale oo meelaseelanka baahanaye xildhibaanad aamine abdixafiid weliba ayaa baaqan dirtay dowlada koonfur galbeed hay-adaha samafalka iyo dadka muxsiniinta ee inay xaruntaan ilgooni ee markaasi iyo kafiiriyaana antigee kabalyaab leh oo ajab ajab ee ka aragnay sadeboqol i tumon yaa meelanka hirin haradan sadiida boqol i tumon ka tumonga bilaanka ah dhibaatada yaalla masquul anglahayna wal anglahayna qashinka baaburka qaadaa unglahayna beesalaka qaadaa unglahayna qashinka guryaalka dhinijo ongyaala shaleedayaba dadka janka qabeen hor jankalanka ka darsame ee may intaanka baagaahaye dowladda koonfur galbeed oo ankuwiinyo madaxweyne abdiasiis iyo wasiiradiis iyo xildhibaanadiis xildhibaane koonfur galbeed oo inti iyo dadkan eedanku warqaban eedan la hayte iyo heer federaal iyo heer koonfur galbeed bab intanka baagahay meelin sadeboqol iyo toban qof waa dad muhiim ah oo kullijo shalmey geerad sadi qof aan inta ka aragay shalmey geerad leilaamigaas dareereen adduunyadaiyo dhagadaaya hakadhowen walhankadhowen ma oshiini baahiyankadhowen udurankadhowen walhankadhowen ma oshiini inta roga hiil bilaamed unundoayni hiil bilaamed ageek magohaanha hoobti hiil bilaamed ageek walqadalanka kari ii shaahijo ii joodariyaaljo ii anay walaanginta kumuuqoda arga haytan hiil bilaamed ashaanti ilaahay iyana khaarsi batuula sheeg hamida godoomiye ka egta ilaahay khaarsi ilaahay biina waahitaay boosyaalikadherji ilaahay wadanka qaninninkwalho wadankaana qani haadafana likadhergifana dherig haadafan unugeeka dadkan aragteeda anta maka baabacafan dad baabacsangaa anta rooga heer koonfur galbeed dadkan halhadeeyoy ilgaar ahaya kadeeyoy ilgooni ahaya kadeeyoy hay ha fiiriyoy si degdegsiinyaana neefatayaal iyo hilib iyo aragteeda gaal iyo aamano walyarko kusoo hogooyaan halaan weydiyoy agaasimaha isbitaalka dhimirka doctor aadan cabdiraxmaan jentelman iyo weliba uuse umahnagay deeqdaan iyo hadeerseen ururka bilaanta ee hiil bilaan weli kale uuse codsaday in xaruntaan iyo inbaahanta intiisi gaar ee landaryeela maadaama iyo ka jirana dad danyare oo haddana markaasi xanuunsadahaya
hiil maylaraasa bilaan maylaraasan iyada mahadsantin walisisheendhatan ilaahisin ku ajarsi xildhibaanada saasoo kale aamin cabdixafiid iyo maylaraasa guruubsheena booqshadiisan kuoytan iyadan ka mahadsantin gudoomiye hindiya aarafidii madakoyt dharasheent xarunto maylaraasa iniya runtii meelaha maylaraasa inka baaha badan geeka bulshada koonfur galbeed maylaraasa iniya xarunto tan eta iyo aragaan iyo maylaraasa jaabsho iyo maylaraasana iyo alaabtiisan aragaasan bariis iyo sokor iyo saliid iyo maylaraasana faraashyo iyo maacuun iyo dharbilaamado maylaraasa bilaanta xarunto ka haraysan iyo adlabooqdan eed iyada mahadsanyin runtii meelitan madaxweyne cabdicasiis moogmingaba bersonaali shakhsiyaday maylaraa lamada kun iyo labaatankii desembar sanad guuridiis lamaad toddoba ete oo maylaraa sanad guuridina usbuuc dhimanta yaa meelaka booqda xafiisyay madamaylaraasan ilaa alaana madaxweyne markii awaamiirtii aad xaruntu aad ku dhiibti sideed teeganta inay ku dorto mahana maakurooyin madaxweyne wasiiryaal wasiir inta shaqadiisa inyaalna ma leh wasiir shaqadiisa inta inyaalna ma leh maylaraasana wasiir kasta inta shaqi ka leeyi waajibaada ka leeyi laakiin maylar ilaahay tus ilaahay ka hanuuni ilaahay maylaraay watacyaha uduna waaciya maylaraas haani dhigtiyo galle maylaraas in meylung maylar dhibaataysanta baahi goonee qabta oo maylaraasan in dhegtis ala geli eediadaa mahadsantiin inta maylar waa kow ilaa mihii sadii afar wal kasta oo maylaraas inta tasiilaada baahanayta walyaal ma leh isbitaalka dhimir dumarka waliba isu ku mid ah isbitaalada sida gaarka lankaxanaanayow bukaanadan qabaana cudurada kadhiyow dhimarka aanasay oo daryeel shalgadisan meelasayo ka helayaan inkastoo duruufo shalgadisan weli meelo ka haysataa hadda waliba isbitaalka sii ka jirana bukaana koron dhaafan ilaa iyo saddex boqol oo bukaan oo naska jirana magaliyo bilaana